وتنقص الأنثى ويكون سامع عن الرجال إذ عل لم تعصب مطلقا بحال حال ما كعصبين ميسو بل عصبت عتيقها كي حريسي iyo والمنتمي له بقرب dhawaankii ugu soo nasab sheegtay oo walaa-in ayuun bay iyadu casabeynay fafham sidaa faham waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu xor noqdo qofkan la dhexlayay aabihii haddii la xoreeyey kii aabihii xoreeyey ayaa dhexalkiisa iyo arrimihiisa yeelan haddii muctiqulaabka la waayana caasibkiisii haddii kaa la waayana muctiqu abalabi aabbaha aabihii awooga kii xoreeyey sidaasaa martabad la arkana loo kala tartiibinayaa walaha in la iibiyaa ma bannaana oo la yidhahdo walaha iise iibso in la hibeeyaana ma bannaana waayo waa macno wax lagu dhaxlo beyc iyo hibatoona ku guuri buurim ku guuri mayo saa qaraabada oo kale niyow ninkaa qaraabadiisa iga iibsoo xaajigaa hadhowta aad dhaxasheeda xajkiisaan leeyahay aniga waxooga ii dhibsaanay waan saxaynin ayaanay walaha iibkiisuna waan saxaynin ruuxa dumari ragga waa ka nuqsaansan tahay oo walaha iyadu kuma dhaxasho kii markaa ay xoraysay ama kii nasab ama wale ugu soo nas nisbo sheegtay mooyaane oo iyadu dee kay xoraysay ama kay xoraysay kii uu sii xoreeyey mooyaane fa in yakun xoran hadduu noqdo fa muctiqu labi aabbaha kii xoreeyey ayaa soo gelay fa caasibun ayaa haddana meesha soo gelay fa muctiqu abalabi aabbaha abihi kii xoreeyey wahaakadaa tartiibu kulli martaba saasay noqon walam yajus baycun lahu walaha la iibiya ma banaana walaa hibeeye in la hibeeya toona watanqusu lunhaa can irijaali way ka nuqsaamay id lam tucasib mutlaqan bixaalin xaalanaba iyadu kumay casabaynin waa kii raxbiyadu lahaa walaysa fi nisaai turan casaba ila alatii manat bicitqi raqaba dumarka iyagu casabo casibun binafsihi ma noqdaan taa iyadu galladaysatay qoorta xorinteeda mooyaane bal casabada catiiqahaabay casabayn kay xoraysay walmuntami lahu iyo kii usoo nisbo sheegtay biqurbin dhawaansho oo walaa-ine fafham sidaa faham baabu tadbiiri halkana tadbiirkii ayuu markaa inooga hadlayaa tadbiirku xagga luqada waa cidhibta oo la eego cidhibaha iyo arrimaha dambe oo la eego sharciyaana waxaa layahay tacliiqu citqin bilmowti aladii huwa dubru lxayaa waa xorayn lagu xidho geerida ka dambaysa nolosha waxaana u asala qabla alijmaac qowlka nebigu uhi ana rajula dabara ghulaaman laysa lahu maalun hayru fabaacahu nabiy nin ayaa dibdhigay addoon uu sugnaaday oo maal kalena ma lahayn nebiga ayaa dabeetana iibiyey markaa dee sugiddaa uu nebiga sugiyo diidmada aanu diidini waxay tusinaysaa inuu bannaan yahay marka waa raqiiqa iyo maaliga iyo siiqadaasuun wuxuu yidhi sheekhu markaa waman yucalliq ka ku xidha cidqa cabdin addoon xornimadii qad malaka uu mulkiyey bimowtihi fa cidquhu xornimadiisu mata halag markuu halaagsamaa bay noqonaysaa min huluihi hulusulmaal buu ka xoroobay wa qablahuna mudabarun weeye yubaacu waa laybin qabla cidqi intaanu xorayn wayujar waa la kirayn idaa araada sayidu lmadkuuru hadduu doono fain yubac haddii laybiyo falyabtul itadbiiru haburu wa xukmu min qabli mowti sayidihi intaanu dhiban kalqinni addoonkii badaxa tirnaa ayuu fii arshin iyo wa kasbin fii yadihi kasba gacantiisa ku jiraba kii qiniga ahaan buu la mid noqon waxa uu leeyahay sheekhu qofka ku xidha addoon uu milkiyey xornimadiisa geeradiisa ku xidha ee yidhaahdo markaan dhirta ayaad xor tahay sidaasuu noqonayaayoo wuxuu xoroobayaa marka uu dhinto thuluthulmaal baanu ka xoroobayaa waayo waa tabaruc mowd ku laasimay oo thuluthka ayuu noqonaya waxaa loo eegaya hadduu saddex addoon leeyahay wuu xoroobaya hadduu isagoo keliya yahayna thuluthunbaa ka xoroobaya waxaa kaluu markaa sheekhu yidhi intaa ka hor mudabarku waa addoonuun oo mudabar buu noqonaya milkigana waa la suulin karaa waa la iibin karaa waa la hibin karaa waa la dardaarmi karaa haddii markaa la iibiyana tadbiirkii wuu burayaa oo hadduu milkigiisa usoo noqdo mudabar noqon maayo intaanu addoonkii intaanu sayidkiisu dhimanna addoon badax tiranunbuu noqonaya sidii arshi wixii waxyeelo loo geystay iyo kasab gacantiisa ku jira iyo waxaasoo dhan wuxuu kula mid noqonayaa uun addoonkii qiniga ah ee badaxa tirnaa waman yucalliq cidqa cabdin qofka ku xidha qad malaka uu mulkay bimowtihi fa cidquhu mata halag xornimadiisu markuu halaagsama ayay noqonaysaa min hulusihi hulusulmaal buu ka xoroobaya wa qablahuna mudabarun weeye yubaacu waa laybi qabla cidqihi wiyujar waa la kirayn idaa araada sayidulmadkuuru sayidka la soo sheegay hadduu doono fan yubac haddii laybina falyabtul itadbiiru ha buro wa xukmuhu min qabli mowti sayidihi intaanu dhimanna kalqini buu la mid yahay fii arshin xiyadii loo geystay yani wixii ka soo baxay wa kasbin fii yadihi iyo kasab gacantiisa ku jiraba baabulkitaabati kitaabadii ayuu u baab yahay kitaabada luqaana addamu waljamcu baa la yidhaha sharci ahaanna waxaa la yidhi caqdu ciqin bilafdiha biciwadin macluumin munajamin binajmayni fa akthar waa caqdi ciqi oo lafdiga kitaabana loo isticmaaliyo ciwad macluum oo laba waktina loo qabtay ilaahay baa li waladiina yabtaquuna alkitaaba kuwa kitaabayn dalbaya mima malakat aymaanuhum gacmihiinu kuway mulkiyeena fakatibuuhum kitaabeeya baa ilahay in calimtum fiihim khayran haddaa khayr ku ogaataan khayrkaana wuxuu ku fasiray yani amaano iyo kasab shaafici waxaa kaloo nebigu yihi mukaatabku waa addoon inta dirham ku hadhan yahay waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi qofka u kaalmeeya qof qaamaysan ama duulaya ama mukaataba kitaabadiisa uga kaalmeeya ilaahay maalinta qiyaamaha harhkiisa aan har kala jirin ayuu u hadhaynayaa marka waa sayid iyo mukaatab iyo ciwad iyo siiqada ayay noqonaysaa wuxuu hi in yas'al hadduu weystay alcabdu alamiinu lmuqtasibu kitaabatan hadduu weydiisto fa caqduhaa lahu inuu gunta nudiba waa la sunnayey bisiiqatin buu u gunti iyo wa dikri maalin maal xusidi liajalin muddo loo yeelay maa cilmi kulli minhumaa isagoo oo og qadral ajal muddada qadarkeeda walmaali aydan iyo maalka walyunajam ha la muddeeyo fil adaa bixinta najmayni laba waqti ow halaatha ama saddex iyo fasaacidan wax ka sii badan wa caqduhaa min jaanibi almawlaa lazim xagga sayidka way ka laasimtay oo falam yujab lama sugin lifaskihi faskiisa wa in nadim haba murugooday wa jaa-izu min jaanibi lmukaatabina waa ka bannaantay oo fa fasquhu iyo walcajzu canhu xaggiisa maa ubin lama diidin waxa uu sheekhu leeyahay hadduu addoonkii aaminka ahaa ee shaqaysanaya kitaabo weydiisto in loo caqdiyo oo kitaabada lala gala sayidka waa loo sunneeyey oo fakatibu in calimtum fiihim khayran waa ammaanada iyo shaqadaas ayay yidhahdeen oo ammaanada waxaa loo ictibaariyey dee si aanu macsiyo markaa waxaan ugu bixin oonu u khiyaamaynin xaggan kasabkana dee inuu markaa keenayo si loogu aamin noqdo siiqo ayaana kitaabadu ay ku ansaxdaa waan ku kitaabeey waxa kale oo laga maarmaanayana dee ciwad sifadiisa iyo qadarkiisabana iyo xilli walba intuu bixinayana laogyahay markaa maal muddalana waa in laogyaho mid walibana qadarka ajasha iyo maalkana waa in la ogyahay waxaa kaloo shardiga in lagu muddeeyo laba wakti iyo saddex iyo wax ka sii badan waa in lagu muddeeya ee mar in la wada dhigo ayada ma bannaana kitaabadu saxiixad ay waa caqdi laasima xagga sayidka oo ma fasikhi karo xaggee addoonkana waa ka jaa-iso inuu naftiisa cajiziyaa buu leeyahay waxau leeyahay sheekhu in yas'al ilcabdu hadduu weydiiso alamiinu almuktasabu almuktasibu oo shaqaysanaya kitaabatan fa caqduhaa lahu in loo guntaanu diba waa la suneeyey bisiiqatin bay kitaabadu ku ansaxdaa wa dikri maalin iyo xoolo sheegidii liajalin muddo u sugnaatay maca cilmi kulli minhumaa isagoo mid weliba oo qadral ajal qadarka muddada walmaali aydan iyo maalkaba walyunajam fil adaa xagga bixintana ha lagu muddeeyo najmayni laba waqti ow halaatha ama saddex iyo fasaacidan wax ka badan wa caqduhaa gunudkeedu caqdigaa kitaabadu min jaanibi almawlaa xagga sayidka laazima waa ka laazimay falam yujab looma banaynin isaga oo looma sugin lifaskihi inuu faskho weyna dib haba murugooday wa jaa-izu min jaanibi almukaatabina way ka bannaantay oo fa fasquhu inuu fasakhiyo walcajizu canhu inuu markaa ka caajisaa maa ubin lama diidin xaggiisa oo waa ka iman kartaa waxaysu goortii saxad ay ansaxdo saara maca mawlaahu wuxuu noqon fii kasbin iyo wa maalinba mutlaqa tasarufi mid tasarufkiisu sii daysan yahay maalin imikun fii ficlihi tabarucun haddaan ficilkiisa ku jirin aw khatarun ama khatari oo fadaaka minhu yumnacu kaa waa loo diidi wa alzamuu sayidahu waxay ku laasimeen bidafcihi inuu dhiibo jus-an lahu qayb min daynihi ka mida oo wadcaha ama inuu ka dejiyo waxaysu goortii adda alcabdu uu guda kulamaa baqi wixii ku haray calayhi korkiisa bacda wadcihi intuu dhigay kadib falyactiq ha xoroobo waxau sheekhu leeyahay marka kitaabadii ay ansaxdo mukaatabkii wuxuu noqon macaa sayidka xagga maalka iyo xagga kasabka mutlaqu tasarufi ayuu noqonayaayo sidii xortoo kale u tasarufiya waa iibinaya waa iibsanaya waa kiraynaya waa kiraysanaya shufco waa ku qaadanaya waxaasoo dhan waa wadanaya laakiin waxaan la ogolaynuun ficil tabaruco oo wax ku tabaruco ama wax khatar markaa gelinaya ayuun baan loo ogolaynoo kaa waa laga mancinayaayo inuu tabaruc iyo wax khatar gelinaya midnaba ku tasarufo ayada looma ogola waxaa kaloo leeyahy culimmadu waxay ku laasimiyeen sayidka inuu qeyb u dhiibo daynta ka mid ah ama uu ka dejiyo waatuuhu min maaliillaahi aladii aataakum maalka ilaah idin siiyey wax ka siiya baa ilaaha yidhi xoogay marka ugu kaalmaysto ama marka dambe in wax laga dejiyo waana halka la yidhahdo shan shan lama gaadhsiiyo iita nujuum lama gaadhsiiyo oo waxoogaygaa markaa laga dejinaya ama la siinaya dee nujuumtii lagu kitaabeeyey waa inaana gaadhin marka uu gudo addoonku wax allayaalayo wixii ku hadhay inta uu dhigo waa xoroobaya marka laakiin intay wax ku hadhan yihiin addoon buu noqonaya almukaataba cabdun maa baqiya calayhi min kitaabatihi dirham intuu kaga hadho addoon weeye waxaysu goortii saxad ay ansaxdo saara maca mawlaahu maca sayidkiisa wuxuu la noqon fii kasbin iyo wa maalin mutlaqi tasarufi mid tasarufkii sii daysan yahay buu noqon maa lam yakun fii ficlihi tabarucun haddaanu ku jirin aw khatarun oo fadaaka minhu yumnacu waa loo diiday wa alzamuu sayidahu waxay laasimeen bidafcihi jus-an lahu min daynihi inuu dhiibo oo wadciha ma inuu ka dejiyo waxaydu adda alcabdu kulamaa baqi calayhi wixii ku hadhay marka uu wadagudo bacda wadcihi intuu dhigay kadib falyactiqi ha xoroobo baabu umilwaladi umuwaladada addoontaa la yidhaahdo ayuu u baab yahay ayumaa amatin walad min sayidaha fahiya xoratun can duburi minhu waa addoontaa uu ka ilma dhashaday ayaa umuwalada la yidhahdaa in la iibiyana gaawdee la iibin maayo la iibin maayo lama dhaxli maayo intay noosha waa ku raaxaysanaya markuu dhintana xor ayaa ay noqonaysaa waman yata ka la mucaamalooda ee u galmooda amatahu addoontiisi qinnatahu addoontiisi baraxa tirmay oo fa taxbalu ay uraysato biwadihi galmadiisa aw maa'ihi mustadkhali ama bihiisa isgelisay tasiiru waxay noqon biwadci xamlihaa markay uurkaa dhasho ummu waladin bay noqon in baana khalqu aadamiyin fi lwalad hadduu ilmaha ay dhashay abuur aadami ka muuqdo wa bacda daa kaa dabadi lisayidiilijaara waxaa u sugnaa inuu karayo waalarshu wataswiiju inuu guriyo walicaara iyo inuu ammaanaysiiyo walwatu inuu la mucaamalado waistikdaamuha bilaa shubah shubah la-aan inuu markaa adeegsado laa baycuhaa wa rahnuhaa inuu iibiyo iyo inuu rahandhiga toona lama ogolo walalhiba iyo inuu hibeeyo toona waxau sheekhu leeyahay hadduu nin sayidi addoontiisii u galmoodo galmadiisa ay ku uraysato ama biyo uu leeyahay ay isgeliso waxay ku noqonaysaa dhalidda ilmahaa ay dhashay umuwaladay ku noqonaysaa waa haddii ilmahaa abuur aadami uu ka muuqdo intaa kadib mar hadday umuwalado noqotana sayidku wuu kirayn karaa arshi jinaayo wuu ka qaadan karaa waa guurin karaa waa ammaanaysiin karaa wadi waa waa la mucaamaloon karaa istikhdaam markaa iyo adeegsi laakiin iib iyo rahan iyo hibo iyada markaa uma banaano lana hibin maayo lana iibin maayo ayuu nebigu yidhi waman yata ka u galmooda qirnatow addoontiisii oo fataxbalo ay uraysato biwadihi galmadiisa aw maa'ihi lmustadkhali ama biyihiisa isgelisay tasir biwadci xamlihaa umu walad bay noqon in baana khalqu aadamiyin hadduu filwaladi ka muuqdo wa bacda daa lisayidiilijaara waxau sugnaatay ijaaro iyo kirayn wal arshu inuu jinaayadii loogeysa arshiga ka qaato wataswiiju inuu guriyo walicaara inuu amaanaysiyo walwad iyo waistikdaamuhu inaysa bilaa shubah idan wax shubhaahi ku jirin laa baycuhaa iibkeediiyo warahnuhaa walalhiba ayada ma banaana wain tarid min hayrihi hadday kayrkii ka dhashana fa najluhaa ilmaheeda min azinaa aw min nikaaxin miluhaa waa la mid aw qinatan ligayrihi ayuu galmoodo zanaa bihaa uu ka zinaystay oo fii nikaaxin ama guur fabnuhaa lirabbihaa ama shubahaan ayuu gutayay ka dannihi zawjiya zawjiyadiisii buu moodayay aw gura fi taswiiji ama guurinteediibaa waxaa lagu dagay bilxuriya fa farcuhu faraciisu xorun nasiibun weeye qaramahu waxaana ka magdhaman qiimatahu fi lxaali sayidulama addoonta sayidkeedii ayaa ka magdhabanaya waxa uu leeyahay sheekhu haddii addoontu ay dhasho cid kale ayay u dhashay ilmaha ay dhashay ama zina ha ka ahaado ama nikaax ha ka ahaadee iyaduu la mid yahay oo waladkaa sayidkaa leh waxaanu ku xoroobayaa markuu dhinto sideeda oo kale aw qinatan ligayrihi ama hadduu wadiyo addoon cid kala leeday buu nikaax buu ku wadiyey ama zina ayuu ku wadiyey uu ugu galmooday fabnuhaa lirabbihaa ilmaheedaa waxale ciddii ahayd ubaale hadduu laakiin shubha ku wadiyo oo xaaskiisii buu moodayba xorta ahayd amaa markii loo guurinaya baa lagu dagayo waxaa la yidhi waa xor faraca uu ka dhalaa ilmo xorahoo isaga u nasab sheegta ayuu noqonayaa laakiin dee qiimaha waladkaasaa sayidkii addoontani yeelanaya waayo dee ilmahay u dhashaba isagaa yeelanaya mar haddii adigu ka tegsiisay waxaa la leeyahay adugu waa inaad u magdhowdaa baa la leeyahay wain tarid min hayrihi hadday ka dhasho addoontii muuladadahayd fa najluhaa ilmaheeda min azinaa ka yimi ow min nikaaxin miluhaa waa la mid aw qinatan ligayrihi ayuu u galmooday oo zanaa bihaa uu ka zinaystay oo fii nikaaxin ayuu kaga dhalay fabnuhaa lirabbiha sayidkeedii baa leh ow shubhatan ayuu markaa ugu galmooday ka dannihi zawjiya buu moodayay ow gura waa lagu dagay fi taswiiji markii loo guurinaya bilxoriya loogu dagay fa farcuhu faracuu ka dhalay xorun nasiibun waa xor u nasab sheeganaya qaramahu waxaana ka magdhaman qiimatahu fi lxaali sayidulama addoonta sayidkeedii waman yata ka u galmooda raqiiqatan mankuuxatih yacni addoon uu qabay buu u galmooday ow biishtibaahin ama shubhe ayuu ugu galmooday uma saara qinatu addoontiisii bay noqotay falwatu galmadii lam tasir bihi uma waladin qadcan ku noqon mayso walaa bishubhatina ku noqon mayso fi lmuctamad qowlka muctamadka haddaynu qabanno waxaysu goortii ahbatnaa lahu ilaadaha aynu u sugno muwalado uga dhigno oo fa maata canhaa u ka dhinto balaqad muraadaha muraadkeedii bay gaadhay bian yazuula riquhaa waa inuu zuulo addoonnimadii fa tuctaqaa waa la xorayn qablal wasaaya iyo waduyuuni mutlaqan iyadoon la kala qaadin waxau sheekhu leeyahay haddii uu addoon la mucaamaloodo uu guursaday ama shubho ayuu kula mucaamalooday manuu lahayn uma saaraqinado addoontiisi bay noqotoo wuu soo milkiyey wadigaa hore ee uu guurka ugu galmooday umuwalado ku noqon maysa qadcan khilaaf la-aanba wadigii shubhada ahaana ee ka horreeyey milkigana umuwalado isagana ugu noqon mayso markaynu se umuwalado aynu noqotaynu u sugno ee uu ka dhinta sayidkii muraadkeedii bay gaadhaysaa waa ku dhimanaysaa waa ku xoroobaysaa oo addoonnimadeedii baa ayaa suulaysaa dardaaranada ka hor iyo deymanka ka horna waa ay xoroobaysaa waxa uu yidhi waman yata raqiiqatan addoon waman yata mankuuxatahu tuu guursaday qofka u galmooda raqiiqatan xalaytay ow biishtibaahin ama shubha ayuu u galmooday uma saara qinatu addoontiisi bay noqoto wuu mulkiyey falwatu wadigaa la soo sheegay lam tasir bihi umu waladin ugu noqon mayso qadcan khilaaf la-aan iyo goonaanba walaa bishubhatin fi lmuctamad shubhadii hore ugu tegayna ku noqon mayso umu waladu waxaysu goortii ahbatnaa lahu ilaadaha aan u sugno oo fa maata canhaa uu ka dhinto balaqad muraadaha bay gaadhi bian yazuula riquhaa waa inuu zuulo addoonnimadeeda fa tuctaqa waa la xorayn qabla alwasaaya iyo waduyuni baa la xorayn mudlaqan kala qaadinaanba wuxuu hi sheekhu watama waxaa dhammaaday nadmu qaayati taqriibi kitaabkii qaayatu taqriib nadmigiisii baa dhamaaday samaytuhu nihaayata tadriib baan ku magacaabay abyaatuhaa alfun wa khumsu alfin waa kun iyo kun shan loo qaybiyey meesheed wasid calayhi rubca cushri lfi rubcu cashri alfina ku kordhi nadmulfaqiiri weeye asharaf alcimreeti loo odhan jiray dilcajzi cajziga u saaxiibka wataqsiri gabadfalka watafriid falxamdu lilaahi ilahay buu sugnaaday calaa tamaamihi dhamaystirankiisa uma salaatullaahi ilaahay salaadiisa maca salaamihi cala nabiy haata waaalihi iyo wasaxbihiba iyo wataabiciina taabiciintiina uma kuli xisbihi xisbigiisa oo dhan ha ahaato waxau sheekhu leeyahay intaa waxaa ku dhammaaday nadmigii aan ku sameyn buuhi haayat taqriib kitaabka abushujaaca waxaanan ku magacaabay nihaayat tadriib abyaadeeduna waa kun iyo kun shan loo qaybiyey waa kun iyo laba boqol rubcu cushri alfina ku kordhi buu yidhi oo kun rubcu alfigii rubcu cushri kunkii oo loo qeybiyey toban oo haddana afar loo sii qeybiyey iyaduna waa shan iyo labaatan markaa waa kun laba boqol iyo shan iyo labaatan laakiin markii la tiriyey waxaa la yidhi waa kun iyo laba boqol iyo labaatan bayd markaa halkaasunbaa waxay ku habboonayd baa layidhi wasid calayhi khumsa cushri lalfi khumsulcushur ayay ku fiicnayd baa layidhi markaa watama waxaa dhammaaday nadmu haayati taqriibi samaytuhu nihaaya tadriib baan ku magacaabay abyaatuhaa alfun waa kun wa khumsu alf iyo kun khumski oo laba boqola wasid calayhi rubcu cushri lalf rubcul ashri alfi oo shan iyo labaatanana ku kordhi laakiin khums cushri lalf ayaa ka wanaagsanoo markaa labaatana marka halkaa waxaynu ka arkaynaa inay zubadka oo isagu kun iyo siddeetan abyaatuhaa alfun bimaa kasidtuhaa inuu markaa kani ka badan yahay baad arkaysaa laakiin wuu ka fudud yahay ama wuu ka kooban yahay nadmulfaqiiri faqiirkii sheekhu markaa naftiisu aada u dhuldhigaya wuxuu leey nadmulfaqiiri kii faqiirkaa ilaah u baahnaa nadmigiisii weeye ashraf alcamriiti la odhan jiray dilcazi u saaxiibka wataqsiriya watafriidi فالحمد لله مهد إلهي بل على تمامه دمسترين كيسا ثم صلاة الله مع سلامه على النبي هات وآله وسحبه هات والطابعين يكون الراعي ثم كل حزبه يحزبه سعودا إلهي هينوغو أنفعه wixii markaa qaladaadahe markaas aynu ku samaynayna waxaan ka rajaynayaa markaa ciddii dhegaysata inay markaas saxdo anigana markaas ay ilaahay dembi dhaafi weydiiyaan iyo xaqa inuu nagu sugo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
tasjiilaat alxuseyni waxaa kala soo xidhiidhi kartaan telefoonnada eber eber laba shan laba laba shan laba afar eber labaatan amaba eber eber hal afar hal sagaal toddoba hal laba toddoba toddoba eber wixii faahfaahina halkaa ayaa kala xidhiidhi kartaan amaba emailka iyo website-ka alxuseyni wabilaahi towfiiq